wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud wafdigan ayaa waxaa ka mid a wasiirada arrimaha gudaha iyo federaalka amniga gaashaandhigga iyo warfaafinta xuseen barre aadan ayaa khadka teleefoonka waxa uu kula xiriiray wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya maxamed sheekh xasan xaamud wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey socdaalkooda aan ka mid ahay ayaa uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ayaa wuxuu soo gaaray magaalada dhuusmareeb magaala madaxda gobolka galgaduud socdaalkeenana de wuxuu isugu jiray wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta muxuu ahaa wasiirka amniga qaranka iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo xildhibaano runtii un ujeedada ugu weynna waxay ahayd in un lasoo fiiriyo xaaladda magaalada dhuusmareeb ay ku sugan tahay maadaama muddo la kala maqnaa waa sidee markaa xaaladda dhuusamareeb haatan wallahi way fiican tahay maamulkaas si fiican loo soo dhaweeyey muxuu ahaa uu horkacayo gudoomiyaha gobolka master cirfo iyo maamulka degmada dhuusmareeb marka socdaalkeena degmo kale ma ma ma ma gaaray laakiin un kolley xalit waxaan baranay dhuusmareeb maanta aan kula hadlayna waxaan joognaa weli dhuusmareeb waxaan kulama gooni gooni ala yeelna maarata yani qeybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida booliiska iyo iyo xubno ka tirsan ahlusunna waljamaaca iyo amisom waxyaabaad ka wada hadasheen maxaa kamid a markaa wallahi dee qolaba un fariinaan u wadnay runtii yani maamulka waa tan lagu jiro sidii dib u habeen maamulada loogu sameyn lahaa marka in maamul ahaan un kolley maamulada la kobciyo oo runtii qorsho dawladda ay waddo oo waxaa jira la yidhaahdo xasilinta oo la rabo in lagu dhiso maarata yani maamulada degmooyinka iyo gobolada dhinaca dhinaca dhinaca maarata kaabayaasha ee degmooyinka intii loo heli karo degmo walba haday ahaan lahayd yani xarunta maamulka ama saldhigga ama caafimaadka qorshahaas waa jira tan kale booliiskana ayagana waxaan aan kala hadalnay maadaama xataa wasiirka amniga uu nala socdo tayeyntooda iyo tababarkooda iyo qalabeyntooda dhinaca militarigana waxaan kala hadalnay howlgallada loogu soo horjeedo nabaddiidka sidaas oo kale amisom ayagana un waxaan waa soo fariisanay maadaama ay amisom ay joogto magaalada dhusmareeb ayagana waa si fiicna uga wada hadalnay yacni waxyaalaha soo socdo waayo gobolada laga filaayo in laga dhaqaaqo oo howlgallada ee laga sameeyay kamid tahay dhuusmareeb marka intaas unbaa maarata yani culeyska u saarnaa oo aan anakana aan diirada saarnay gobolka galguduud intee in leg baa gacanta dawladda ku jirta imika gobolka galguduud waa la ogyahay de wixii oo gacanta dawladda ku jira iyo intaan ku jirin laakiin hadda aniga dhuusmareeb ayaan kaala hadlayaa marka dhulka kale ee hadday tuulo ahaan laheyd hadday degmo ahaan laheyd oo weli gacanta shisheeya gacanta nabaddiidka ay ku jiraan runtii un kolley waxaan ku qasbannahay haddaan dawladda soomaaliyeed aan nahay in oo tallaabo laga qaado goordhow maarata yani laga bixiyo gacantooda wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in xoogaha khilaaf uu jiro uu idin dhexeeya idinkoo dowladda ah iyo ahlu sunna waljamaaca oo ku saabsan dhinaca ciidamada arrintaasi faahfaahin ma naga siin kartaa wallahi aniga wax khilaaf hadda ma ogin laakiin un guud ahaan dee ahlu sunna iyo ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda soomaaliyeed sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka gaar ahaan galguduud yani waa tii heshiis lagu saaxiday oo horjooga uu ka ahaa prime ministerkii hore master saacid laisku afgartay dhinaca markan siyaasadda in laga wada shaqeeyo dhinaca maamulka laga wada shaqeeyo oo intaba maarata yani ay kusoo milmeen maamuladii oo oo oo oo ayaga dhisteen lagu sharciyeeyey oo noqdeen maamulada dawladda hoostaga sidaasoo kale dee ciidamadii waagaas ayaga ay haysteen ahlu sunna ahaanna lagu soo wajiyo ciidamada qalabka sida haatanna ay yihiin maarata yani qeybtii laga aasaasay qeybta kow iyo labaatanaad ee ku taalla magaalada dhuusmareeb ay joogaan ciidamadii waagaas ahlu sunna ay kusoreejisay ay hadda meesha ay ku tababarteen haddana diyaar ay u yihiin inay inay howlgalaan ayagoo wata magaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wada shaqayn intee lag baa idinka dhexaysa ciidamadaas aad sheegtay inay kusoo bireen dowladda muddo todoba bilood iyo ka badan inay tahan umaleynaya waktigii oo lasoo xareeyey oo ay tababarteen oo ay gacanta ay ka mid yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil loo magacaabay runtii heshiid heshiis aada u fiican oo si fiican u taabagalay ayuu ahaa dhinaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kubiiridooda yacni iyo muxuu ah tababarkooda walow qalabeyntii xoogaha weli qalabeen ay u harsan tahay laakiin un heshiis soo dhamaaday waagaas oo hadda muddo toddoba biloodba laga joogaba tababaradii ay dhamaysteen oo haddana ay diyaar ay u yihiin haddii qalabka loo dhamaystir inay la howlgalaan ciidamada amisom waayo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya maxamed sheekh xasan xaamuud oo khadka teleefoonka ee degmada dhuusamareeb ugu warramayay xuseen barre aadan